Shirkan oo kulmiya hay-adaha tacliinta sare ee Puntland ayaa looga hadlayay sidii loo horumarin lahaa aqoonta iyo tayada waxbarashada ay bixiyaan. Waxaa soo qabanqaabisay jaamacadda BSU iyo wasaaradda waxbarashada oo taageero ka helaya jaamacadda fadhigeedu yahay ee dalka Netherland ee FU. Madaxweynaha jaamacadda BSU Maxamuud Sheekh Xamuud ayaa ka hadlay muhiimadda looga gol leeyahay shirkan iyadoona lagu falanqeeyay sidii wada shaqayn dhow u yeelan lahaayeen hay-adaha tacliinta sare ee Puntland.
jaamacadaha puntland maanta maalintii ugu horreysay oo ay way jireen inay isu yimaadeen laakiin marka arrimo kaleeta ayay ahayd laakiin inay iyagu bal tashadaan waa waxa lagama aada iyo aada muhim u ah waayo qolo walba waxay leedahay ambareelo hoose ayay leedahay jaamacadaha soomaaliya marka inay muxuu ahaya iyaguna tashadaan oo sidii ay horey ugu kuxi lahaayeen ay ka tashadaan waa arrin muhiima inaan ka hadalno dhibaatooyinkeenna waa wax aada iyo aada muhiim u ah inaan fiirino horumarkeenna waa wax aada iyo aada muhiim u ah sidoo ku horumari karnaa iqliim walba jaamacadahoodu way wada shaqeeyaan si hoose ayay isugu xiran yihiin oo maaragtay yacni danahooda bay ka hadlaan innaga xoogaa waxaa moodaa inay dib inoo dhigtay isku xirnaan la-aantaas maxamed cali faarax wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada puntland oo furay shirkan ayaa sheegay in loo baahan yahay in laga wada hadlo sidii loo horumarin lahaa xarumaha tacliinta sare ugu dambeyntiina loo samayn lahaa urur ay ku midaysan yihiin hay-adaha tacliinta sare human capitalka bulsha u baahan tahay oo horumarka ummadeed bayska u ah meesha ay kasoo baxayaan waa jaamacadaha wey waxay kutusaysaa taasi qiimaha ay bulsho kasta jaamacaduhu ugu fadhiyaan waana meesha runtii laga liidgaraynayo ama laga hagayo wadanka sectorskiisa kala duwan meesha laga hagayaa waa jaamacadaha ama ha ahaato siyaasad ama ha ahaato arrimo bulsho waxaa la rabaa meesha hogaaminaysa ka tala bixinaysa cilmi iyo aqoon base u yahay waa jaamacadaha marka runtii mas-uuliyadda jaamacadaha saaran waa mas-uuliyad aada iyo aada u culus arrinta kaloo muhiimka waxa weeye iyada laftigeeda standardkii iyo systemkii jaamacaduhu u baahnaayeen ama ha noqoto ardayga gelaya ama ha noqoto inkastoo waxyaalaha qaarkood ay ku xiran yihiin regulationska iyo systemka dhammaanaya insha allahu tacaala oo xeerkii tarjuman yahay oo kolley aan rajaynaya dhowaan in layd horkeeni doono oo u dhammaaday haddana waxa weeye jaamacadaha laftigeedu inay jaamacad walbaa quality assurance baa loo sameeyey standardka ardayda aad qaadanayso inuu arday secondary ka soo baxay arday maaragtay aqoontiisu fiican tahay arday imtixaan laga qaaday oo hadhowdii product fiican jaamacadda u noqon kara ayada laftigeedu qayb bay ka noqon kartaa inay arrintaa dhibaatada jirta inay wax ka xaliso waxaasoo dhan marka waxa waa fursado jira wey laakiin goormaynu ka faa'iidaysan karnaa waxaynu ka faa'iidaysan karnaa marka jaamacadaheenu ay leeyihiin weji iyo mas-uuliyad iyo madax iyo association iyo cid ayaga laftigooda ka dambaysa association waxaas oo dhan waxaynu qayb ka noqon karnaa markaynu horta annagu isku meel u jeedno marka runtii shirkan aada buu muhiim u yahay ujeeddada ugu weyn oo jaamacadaha loogu yeerayna waxa weeye inayna problemka iyo mashaakilaadka haystana runtii talooyin badan ay ka bixiyaan isla markaasna unitygoodii bal ay ka fakeraan way out maxaa noo noqon kara association iyo urur jaamacaduhu ay leeyihiin oo ka duwan c s s la samayn doono ama maxaan ku yidhahdaa commissionka la samayn doono ka duwan oo jaamacadahaas ku xira oo dhaqaale ku raadsadaan oo cid walba ku qaabili karaan for ugu dambeyntii falanqeyn dheer kadib waxaa la soo saaray war-saxaafadeed ay si wada jira u soo saareen maamulada tacliinta sare ee puntland iyadoona qodobadaasi la isku wada raacay ujeeddada shirkaasi waxay ahayd sidii looga wada tashan lahaa horumarinta tacliinta sare ee puntland iyo guud ahaan batan soomaaliya iyo sidii jaamacadaha puntland u samaysan lahaayeen urur mideeya falanqayn kadib waxay jaamacaduhu isla garteen in la sameeyo urur ay yeeshaan jaamacadaha puntland ama hay-adaha tacliinta sare ee puntland waxaa kaloo laisla gartay inay jaamacaduhu puntland helaan digital library sidoo kalena ay iska kaashadaan sidii luqadda ingiriiska oo wax lagu bartan dhammaan maadooyinka inta badan maadooyinka jaamacadahana laisaga kaashan lahaa oo loo wada shaqayn lahaa sidii loo wada lahaan lahaa waxaa kaloo laisla wada gartay in si wada jira loo sameeyo cilmi baaris waxaa kaloo iyadana laisla afgartay in jaamacaduhu ay wada shaqeeyaan si hagaagsan oo habboon dhinaca dowladda waxay jaamacaduhu ka rajaynayaan inay dowladdu dhisto ee hanaankii tacliinta sare ama waxa loo yaqaan higher education commission ee dhinaca waddanka abaaraha ka jira iyo xaaladda doorashada waxa ay jaamacaduhu ugu baaqayaan dadka ee soomaaliyeed in xaaladda adag ee waddanka ka jirta ee laga caawiyo dadka abaarahu abaartu ay saamaysay sidoo kale jaamacaduhu waxay ugu baaqayaan labada aqal in ay ka fogaadaan ee inay ka inay ku ee, ka taliyaan ama ka shaqeeyaan maslaxadda ummadda soomaaliyeed kana dheeraadaan qabyaaladda eexda musuq maasuqa doorashada la xiriirta ee, sidoo kale waxay jaamacaduhu ku tashadeen in shirkan shirka xiga lagu qaban doono magaalada boosaaso ee, jaamacadda boosaaso shirkaasna ay shirgudoomi doonto ee, jaamacadda muqdisho ee, jaamacadaha ama hay-adaha tacliinta sare ee ka soo qayb galay waxaa ka mid ah jaamacadda bariga africa jaamacadda muqdisho jaamacadda boosaaso bdam galkacyo international university global science university university of health science boosaaso gtech makr university admis university puntland state of science and technology university technical college of veterinary medicine iyo jaamacadda martida loo ahaa ee puntland state university